bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijkii caawa iyo daljir waa soddonka bisha nofembar sannada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a shirweyne la xidhiidha dibu eegista waxbarashada puntland oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland isu soo bax ballaaran oo roob doon ah oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka khaatimo oo deeq lacageed ku wareejiyey guddiga abaaraha ee degmada buuhoodle taliyaha ciidamada taraafikada ee gobolka bari oo ka hadlay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada boosaaso jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada boosaaso oo lagu soo kordhiyey kulliyado cusub oo la xidhiidha isla caafimaadka indhoolayaal ka cabsi qaba in lagu dul iibsado guri ay ka degan yihiin magaalada muqdisho oo hadlaya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawa iyo daljir anigoo tolmana ayaa ka soo jeedinaya magaalada nairobi waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug beriga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka ee raadiyow daljir dot com angudagale ee shir weyne ballaaran oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland lana xidhiidhay dib u eegista waxbarashada puntland ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey xarunta cilmi baarista puntland ee b d r c ee magaaladaasi garoowe haddaba warbixin arrintaasi la xidhiirta waxaa stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe ka soo jeedinaya cabdixakiin xuseen xasan shirkan oo labadii maalmood u dambeeyey ka socday magaalada garoowe gaar ahaan xarunta hay-adda cilmi baarista puntland ee b d r c ayaa waxaa looga hadlayey dib u eegista waxbarashada puntland waxaana uu ahaa shirkii sanadlaha ahaa ee dib u eegista waxbarashada puntland gabagabadii shirka ayaa waxaa laga soo saaray dhowr qodob agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland maxamed cabdiqaadir cismaan ayaa halkaasi ka akhriyay qodobada shirka ka soo baxay waxaa laga hadlay shaha shanta sano ee wasaaradda sidoo kale waxaasna qayb ka ah action balaanka ama qorshaha sadxal sano oo lagala soo dhexbixi doono shirakan xogtii halkan loogu soo bandhigay labada maalmood iyo strategic planka wasaaradda qorshaha shanta sano iyo wixii laga cadfay qiimeyntii la sameeyey shanta sano oo tagtay dhanka dowladnimada xoog kala saaray sidoo kale waxaa qodobka labaad ahaa isku xirka oo runtii meel fiican maraya in lasii xoojiyo in la mideeyo macalimiinta lacagta la siinayo ama ugu yeer salary ama ugu yeer runo runadu runtii kala duwanaansho fara badan sidii sharaac laakiin habka lagu soo bandhigay lixdan toddobaatan sideetan sagaashan dowlad ahaan inaan isku laabanno keennana wixii ku haboon iyadoo siyaasad cad laga raaca in siyaasadaha qabyada cad loo dhamaystiro meelo badan baad arkayseen siyaasadaas waa waa qabyo qoraal waa saas saas in la dhamaystiro la baadinkoleeyo validation loo sameeyo ama bandhig in la siyaadiyo inay dawladda siyaadiso lacagaha ku wajahan dhanka waxbarashada si waxbarashadu maanta kuwaali waxbarashada waxbarashada waxaa asaasi u ah bulshada oo runtiigana qayb weyn ka ah ka qaybgalkooda oo u baahan in qaab moodala loo dhigo dhanka fidinta waxbarashada reer guuraaga waxbarashada reer guuraaga in xoogga la saaro la sameeyo waxbarasho guurguurta aan saamayn abaaruhu iyo xaaladaha kale ee caqabadda ku ah waxbarashada in xoogga la saaro waxbarashada dadka waaweyn ama waxbarashada dadban waxaan rabaa inaan uga baxo kelmadda ugu dambaysa oo ah sanadka soo socda hadduu ilahay hal eray baan ku soo koobayaa waxa wasaaradda u qorshaysan hadduu ilahay waa manhajka inaanu wax weyn ka qabanno hadduu ilahay
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo qaar ka mida dadkii ka qayb galay shirkaasi ayaa iyana ka hadlay shirka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan waxaan ku faraxsanahay
kasoo qaybgalka shirkaan barakaysan ee aada u warka badan leh looguna fekerayo horumarka iyo dhismaha iyo dhaqaalaynta ubadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba waxa loo qabto puntland ardada joogta ama udaxa jooga waa wax loo qabta runtii soomaaliya oo dhan
annago hataa dawladda federaalka nahay arrinta ugu muhiimsanaynu eegaynaa waxa weeyaan si aan uga faa'idaysano khibradda iyo waayo aragnimada iyo waxyaalaha fiican ee maaragtay dawladda puntland iyo wasaaradda waxbarashadu ay ka geysteen waxbarashada taasoo aanu maaragtay xoojin doono kulanada iyo maaragtay xogisweydaansiga iyo maaragtay tala wadaagta inay noqon doonto mid aanu kor u qaadi doono oo aanu xoojin doono aada baana dhibaatan diin dadaamun waxay ka mid tahay bahda waxbarashada ee dowladda puntland shirkan waa shirkii saddexaad oo dib u eegisa lagu samaynayo waxbarashada dowladda puntland runtii wax badan baa ka soo baxay waxaana aynu runtii ka faa'iidaysi keliya ma ahane waxaa soo baxaysay shir walba in uu la soo baxayey qorshayaal cusub iyo afkaar cusub iyo talooyin cusub ay muxuu ahaaye bahwadaagta waxbarashada ay ku kordhinayeen waxbarashada puntland magacaygu waa abshif jaamac saalax sheekh jaabir guddiga waxbarashada degmada ufayn waxaan ka soo qayb galay shirka dib u eegis waxbarashada puntland ee shirka saddexaada aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay shirkan sidii shirka hore uga faa'iidnay kanna waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii wasaaradda waxbarashada iyo waxyaalaha ay wasaaraddu u qorshaysa sanka soo socda insha allah
cabdixakiin aad baad umahadsan tahay adiga iyo daljirba iyo dhammaan qodayaha warbaahinta oo si fiican noola shaqeeyey labada beriyaa soo socotay hawshatan runtii barnaamijkan maaha sanadkii ugu horeeyey sanad kasta waa la qabtaa sanadkan wuxuu ahaa sanadka saddexaad wuxuu ku saabsanaa dib u egista waxbarashada juhdiga la geliyey tayadeedii iyo horumarkii laga gaaray iyo agg iyo iyo baahinteedaba waxaa lagu soo bandhigayey sanadkii lasoo dhaafay waxqabadkii wasaaraddu ay qabatay oo iyadoo kaashanaysa hay-adaha la shaqeeya xag tayo xag manaha waxa weeyaan iyo xag manaha baahinba meesha laga gaaray waad la socotaa waxaa lagu casimay dhammaan hay-adaha iyo dowladaha laga taageero waxbarashada wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland maxamed cali faarax ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in shirka uu ahaa mid si wanaagsan u dhacay ayna ka rajaynayaan inay miro dhalaan qodobada ka soo baxay labadii maalmood ee runtii shirweynaha dibu-eegista waxbarashada puntland halkan ka socdo waxaa muuqda waxaa muuqda in runtii xuduurku iyo ka qaybgalku aada iyo aada u shaqeeyay taasna mahadcelintaan ka bixinayna insha allah ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmarin arrinta kale dhulka waxa wey runtii shirkani waxa uu iftiiminayey oo uu xoogga saarayey bal in inta ay khusayso waxbarashadu ay isugu yimaadaan goob kana wada hadlaan habkii loo horumarin lahaa waxbarashada loona qiimeyn lahaa wax fara badan baa runtii laga yidhi aada iyo aada baana runtii dhammaan intii ka hadashay ay u iftiimiyeen bandhigyo fara badan oo ku saabsan waxbarashada hadday ahaan lahayd dhinaca maamulka dhinaca ka qaybgalka tayada baahinka qaybaheeda kala duwan kulligood baa soo bandhigay agaasimaadkan baa runtii waxyaalihii recommendationskii ugu dambeeyey soo arooriyey ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland rofeor abshaw yuusuf ciise uu shirka soo xiray waxa uu sheegay inay wasaaradda waxbarashadu ay samaysay horumar la taaban karo isagoo u mahad celiyey dhammaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin wasaaradda runtii shiraka labada maalmooda waxaan ku soo gaabinayaa marka ugu horeysa guul aada baanu runtii ugu faraxsannahay haddaanu bahda waxbarashada nahay waayo runtii shirkaasu shir lasoo bandhigay shirkii hore wasaad ogeydeen wixii noo qabsoomay waxaa noo qabsoomin sabahay qabsoomi waayeen iyo talooyinka laga keenay in lagu xaliyo dhibaatooyinka aad baan ugu farxay markaad halkaa ka hadasheen waayo kormeerku haddeer waa jiraa laakiin weli meeshii aanu rabnay ma gaarsi isla markuu mid joogto aan noqdo oo afartaas isu dheeli karanto manhajkii macalimiintii haddii laga kuuron yahay kormeerkii iyo imtixaanka afartaa markaa isku fariisiseen runtii aad iyo aad baan u faxa mar baan waxaa dhicinaha soo koco dhammaantiina wasalaama alaa kulli xaal aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii muddadii labada maalood aad joogteen si xagarniya baad ushaqayseen mar baan haddana igu xadaqay wariyaa laba maalmood oo kalena kusii kara laakiin runtii waa dadaasheen from down to death markuu salaada qorax soo baxda ilaa marka gacdaad fadhigeen runtii ajir iyo sababa allah ina ka siiyo dhammaantiin halka waxaynu ka soo jeedinaya hamriyo salaan weliba special waxaanu aad iyo aada ugu farxnay your presence time effort good contributions aad soo dayseen runtii oo waxaan la koobi karin wey marka runtii waxaan leeyahay aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay shirkii aad soo aynu wadnay labada maalmood halkaasaynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan leeyahay has a great time
shirka saddexaad ee dib weegista waxbarashada puntland oo labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday garowe ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay ku tillaabsan doonto taas oo ay ugu weyn tahay dhammaystirka manhajka ay wasaaraddu dhowaan daabacday cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
barnaamijku waa caawiya daljir isu soo bax ballaaran oo roobdoon ahna maanta waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo alle looga baryayey roob kadib markii ay sii kululaadeen abaaraha ku dhuftay deegaanada puntland shaafiic cabdulqaadir ayaa warbixin arrintaasi la xiriirtay suudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo ka soo jeedinaya ربنا معطي العطاء وهو قاس فاقبله يا مجيبا من دعا فاستجب من سأله يا مجيبا من دعا فاستجب من سأله
iyadoo dhulka soomaaliya ay ka jiraan abaaro ba-an oo saameeyey dadka iyo dunyada ayaa waxaa maanta laga roob doonay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ayaa maanta xirnaa iyadoona dadku ay isugu soo baxeen bannaanka magaalada gaalkacyo halkaasna ay ku tukadeen salaadii roobdoonta roobdoonta ayaa waxaa kasoo qayb galay culimmada nabadoono maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo iyo dadweyne fara badan qaar ka mid a culimmadii kasoo qayb gashay roobdoontaasi ayaa ka hadlay goobtaasi
marka waxaanu leenahay walaalaheenna muuminiinta ah oo idinka horreeyey oo tacabkeena lahaa oo ayagu hadda qabriga ku jira oo gurmadka u baahan ilaahay hawdima dhaafadhaayo ilaahayow in allaale intii nabiyullaahi maxamed ku adiga ku rumaysay oo nabigaaga rumaysay oo nabigii raacday ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahna waa noo dambi dhaaf ilaahow rabbigayow soomaaliya ilaahayow cudurka iyo abaarta iyo khilaafka iyo isnacaanta iyo qalaqaha ilaahayow ka dhexsaa caqliga iyo caqima ilaahu daawey anugu maran waxaanan la rag badan laga horreeyaa yidhi waxaan rabaa meeshii la arkaawa ama dhacdadii la arkaa waa leedahay waxuu khaas ah dadka waa dadki dadku waa dadki ilaahay waa ummatul maxamed waa reer gaalkacyood waa wada baahan yahay laakiin markii ilaah la baryayo waa la kala leeyahay waxaan rabaa inaan idhaahdo ducada waxaa maanta inoo ducaynaya kuwii sanankii nebiga asxaabtii ducada loo dirsan jiray waa siyo sidiiq walaadiisii iyo aqaaribtii nebiga alabeydkii waa kuwii aynoo soo gaadhay oo diinta aynu ka barannay oo mashaacirna soo gaarsiisay ilaahay haddii ay baryaan ilahay noo aqbalayo marka waynu badannahay waxaan leenaha awlaadii sheekh sidiiq ciddii ka joogtaa halkaan ha soo istaagto ilaahay haynoo barido si gaara ilaahay hayna ku barido in ilaahay noo duldaafo aalabaydkii rasuulka caleyh afdal salaatu wasalaamna dhulku sida rasuulku tilmaamay laba qaybood baa rasuulku nooga tegay waa qur-aanka kariimkaa iyo aalabaydka rasuulka caleyh afdal salaatu wasalaam aalabaydku markii cidka xidigahan laga waayo waxay caddaliil u tahay adduunkii inuu dhammaaday haddii aalabaydka laga waayo ummatul maxamed waxay daliil u tahay ummaddaas qaybkii in laga dulqaaday way halaageen marka waxaan rabnaa waxaan rabnaa maanta bakriyiinta sheekh sadiiq awlaadiisii ma ahan sida la moodayo ma ahan weliba marba dhinac baynu u jiirnaa waxaa la yidhi haddii maroodugu dagaalama cawskaa ku waxyeelooba ayagu marna koofur uga duulaan marna waqooyi uga duulaan mar dhexaa xoogaa dhexdooda ka dhaceen ayadana waxaan leenahay soomaaliya daawadan uguha barya mata lagu horshadigaa lahaa daaweyo waayo ayagu hadday jireelaan ducadii bayna ka jireenaysaa marka waxaan leenahay markaan waxaan rajaynayaa sheikha midiga inuu taagan uu yahay bakriyiintii hagaan ragga daawacaad uma kala aqaan laakiin maantayto halma ballan qaadataa reegaalkalyo o hadday ilaahay baryaan oo ilaahay aqbalo ixtiraamkiiyo xurmada ay lahaayeen ma ogolaanaysaan marka u horeysa dadka muslimiinta ah waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka u horeysa hal iscafiyo sabaaxnakum yaa muslimiin sabaaxnakum yaa muslimiin hal iscafiyo dhammaan hal iscafiyo maanta waa maalin weyn waa maalin duco waa maalin istiqafaaf ilaahay mateehayna barakeeyo waan ducaynayaa ducada allah inaga aqbalo wixii wacdi culimmada sheegtay haddana way jiraan بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا غفرنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل يا ربنا تقبل يا مولانا إن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف واعف واعف واعف مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة gudoomiyaha gobolka midug xasan maxamed khaliif oo ka mid ahaa dadka ka qayb galay robdoonta ayaa isna ka hadlay goobtaasi aankeeda ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib haddee duco maaha meeshan wax kale kama furna iyo ilaahay baryadiisa inaan ilaahay barino kulligeen oo ilaahay u toobad keenno oo magaranaysaa aynu wax wanaagsan aakharana aan janno ka barino adduunkana aan barwaaqo ka barino baa inoo furan keliya khudbooyinkii kale iyo maal maalmo kale ahaayeen marka ilaahay baan baryaynaa ilaahay dembigeenna ha dhaaf ilaahu waa kuu toobadkeen ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu adaa waxaya maantana waa u jeedaa indhaha iyaga ilaahu na waraabi oo waxna sii ilaahu adaa waxna siin jiray cid kaloo waxna siin cid kaloo waxna siisaana ma jidho cid kaloo waxhaysaa ma jidho adaana abuurtay adaana og adaa meeshaan nagu og qof walbaba xaaladdiisa adaa ka warqaba ilaahu rabbi una soo waraab ilaahu roob degdegaan ku weydiisan ilaahu dadkaa mas-uul baan ka ahay gudoomiye gobol baanu ahay waxna uma hayo ilaahu adaa waxu haya soo waraabi ilaahuna soo waraabi ilaahu barwaaban ku wanaagsan ilaahu colaadda colaad iyo abaab baanu haysee ilaahu rabbi labadaba naga kaxee ilaahu naga labadaba na daaf ilaahu colaadda naga jooj ilaahu abaarta naga jooj haddaydaan joojinayna bal inta inta abaarta laga baxayo ukaadiya baanle intaasaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay halla walaal shaafic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkayo
haatana buuhoodle maamulka khaatumo ayaa deeq lacageed ku wareejiyey guddiga abaaraha ee degmada buuhoodle si loola tacaalo abaarta deegaanadaasi ka jirta khadar cawl ismaaciil ayaa warbixin la xidhiirta arrintaas ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada buuhoodle lacagtan oo cadadkeedu yahay afartan kun oo dollar looguna tala galay in lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha ayaa maamulka khaatumo ku wareejiyeen guddiga ay dhowaan u magacaabeen oo gurmadka dadka abaaruhu ku saameeyeen deegaanada sool sanaag iyo cayn guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa maamuli doona lacagtaasi iyaga oo gaadhsiin doona dadka tabaalaysan madaxweynaha maamulka khaatumo doctor cali khaliif galaydh ayaa ugu horreyn ka warbixiyey lacagtan iyo sida ay ku timid lacagtii warkeeda aan sheegaynay ee afartanka kun ahay baayaa mushtarkaa dadka soomaaliyeed baayaa mushtarka ee magaalada jabuuti aanu kula kulannay lacagtay noo soo dhiibeen taasay ahayd iyadii baan xawaaladan u dhiibnay iyadii baa hadda aanu idinku soo wareejinaynaa xilkeedii sidii guddadan u maamuli lahayd iyo habxisaabeedka ayaan rabaa inaan kugu soo wareejiyo waxaana jeclaan lahaa arintaasu waa ammaano dadkaa wax noo soo dhiibayna waxa uun dhibaysa oo inay gurmadka ka qayb galaan waana naga ballan qaadeen intan hore haddaanu si la yaqaano oo hab xisaab ku dhisan oo intii baa ridu haysay la gaadhsiiyo weliba siday u kala daran yihiin loo gaadhsiiyo waxaanu ku dadaalaynaa inaannu idinka badinno inaannu ka qayb gallo ololaha ama gurmadkaa guud ee aad ugu tala gasheen ummaddaas iyagana waa ku mahadinaynaa idinkana ammaanadaasasaanu kugu soo kordhinaynaa ee laga qabo guddoomiyaha guddiga abaaraha maamulka khaatumo sheekh mukhtaar axmed xaaji faarax ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in lacagta ay gaadhsiin doonaan dadka loogu tala galay iyagoo eegi doona sida loo kala jilicsan yahay
madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waa kaa guddoonnay lacagta afartanka kuna ee aada nagu soo wareejisay oo ay soo bixiyeen dad muxsiniinah ee qoladaa soo bixisay waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala meeshii ay ka bixiyeen wax ka khayr badan oo ka ballaadhan ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu degdego intii kale ee u heli kartaa waxaanu ugu baaqaynaa dadka tabaalaysan in iyaguna wixii ay ka geysan karaan inay ka geystaan waxaa intaa labeeya ee annaguna mas-uuliyadda ammaanadaana loo dhiibay inaannu u gudbino oo dadka mudanta ah ama mustaxaqiinta ah si ay u gaadhi lahayd xilkoodana loo egmaday ilaahayna subxaana wa tacaala ha noo fududeeyo oo ha nagu asturo inaannu annaguna gaadhsiinno ayaannu insha allahu tacaala ballan qaadaynaa iyo wixii guddi hoosaadee nala shaqaynaya waana dadaalaynaa ilaahaydan ugu dambayna xubnaha guddiga ayaa ku baaqay in dadka qurbo joogta ah ee ka soo jeeda deegaanadani ka qayb qaataan gurmadka abaaraha deegaanadan laga samaynayo laakiin waxaan la hadlaynaa walaalaha rag iyo dumarba ee dibadda ku maqan ee qurbo joogta ahaa guud ahaan gaar ahaanna saddexdaa gobol ee sool sanaag iyo cayn dadka u dhashay waxay la tahay maanta waad ka warhaysaan xaaladdu meesha ay marayso waxaan idin xasuusinayaa sadaqadu ajriga ay leedahay waana ogtihiin waa isxasuusin wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ittaqu naara walow bishaqi tamra naar iskaga xijaaba xaba timira jeexeedna ha ahaatee xaba timira jeexeeda ayaa ilahay naar kaaga difaacaya hadduu kaa aqbalo carada ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadu waa qaboojisaa oo tudfiu qadaba rabbi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunuubta iyo khadaayaadka ilaahay waa ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala cimriga waa barakaysaa ajrigeeda aad iyo aad ugu farbaday waa ogtiina nebigu calayhi salatu salaam wuxuu uhi daawuu mardaakum bisadaqa ku daweeya dadkiina xanuunsanaya sadaqada markaa qurba joogay gaar ahaan si fiican baynu isaga warhaynaa anigu waxa weeye dadka qaar baa gudajoog iyo qurba joogba ah waa maalintii aad waa maalintii idinku muhiimsanayd ee idinku weyneyd laba maalmood baa idinku weyn intaan ka warhayo maalintaa dhibaata dhacdee laysdila dhigdaabto oo dadka islaaxa iyo wanaag iyo heshisiinta aad isu taagtaan iyo maalinta abaale dhacdo ee xooluhu dhintaan ee dadku aad iyo aad ay u rafaadaan ee biyo la waayo ee baad la waayo ee cunto la waayo ee maxaanku idhahdaa hooyooyinkeenna waddanka jooga ee reer baadiyaha iyo kuwa tuulooyinka magaalooyinka bajoogaa shaax carruurta waxay ugu caddeeyaan ay waayaan waxaana loo sheegay kuwa intay dadad yar meelaan ka soo amaahdeen carruurtii laxooxda biyo ku siiyey arrintaasi dhiiggii ha idin taabato ha idin damaqdo insha allahu tacaala waxaad haystaan allah idiinsi barakeeyo dadkiinni walaalaha ahaa ee deriskiina ahaa jiraankiina ahaa waa gaajoonayaan qofka iimaankiisa waxbaa ku jira haddaan u damqanin dadka deriskiisa ehelkiisa ah ee gaajoonaya markaa fadhiga ka kaca waa maalintii aad muuqan jirteen waa maalintii aad shaqayn jirteen rag iyo dumar xitaa waxaanu rabnaa carruurta yaryar aad dhasheen dhasheenaad wax ka soo ururisaan insha allahu oo aad maxaan ku dhahdaa meelaan tala iyo maamul joog waxba kama socdaade aad maamulka iyo talada dadka maamulka haya la soo xidhiidhaan oo iyaga ayaa ummadda gaadhsiinaya u xilsaaran idinkana waxaa laydinka rabaa inaad hawshaa isu taagtaan ilaahay idin barakeeyo ilaahay awlaadda ha idin xafido dhammaanteen annagana noo soo duceeya insha allahu raxmaad khayr raba inuuna siiyo kulligeena raxmaad khayr waa allah ilaahayna siiyo madaxda meesha fadhiyada waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khadar cawl ismaaciil raadiyo daljir buuhodle
haatanna boosaaso taliyaha ciidamada taraafikada ee gobolka bari ee puntland ayaa waxa uu ka hadlay shil dhowaan ka dhacay duleedka magaalada boosaaso kaas oo la sheegay ugu yaraan hal ruux inuu ku dhintay dhowr kalena ay ku dhaawacmeen maxamed fiine ayaa arrimahaasi wuxuu uga warramay xasan haykal oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso shirku wuxuu ka dhacay goob ismaaratay markii kontoolka hore guriga meeshii ka dhisatay oo magaalada ka baxsan oo magaalada ka baxsan shirku halkaasuu ka dhacay galcadaasuu ka dhacay baabuur iska rogaa weeye wuxuu walaaciyey waddada dalcadda buu ka soo degay hadduu dalcaddaa ka soo degay fariisa alla ka bixiyey buur ku dhacayo wuxuu buur fuulo adigu laamigu u soo dhacay ninka darawalkaas kuu ka gooyey saddexdii kale saddex saddexdanoo kalea la socday saddexdiina waa dhaawacsiinayoos weeye iyagoo nool bay waxay ku jireen kabiinka waa ka bixi weynay waa dhawaaqeen waa dhawaaqeen waxaanu u horsanay wax kasta oo loo ciidsano loo ciidsanay waa ka bixi weynay waa ku jireen waa ku jireen xilaa wuu isnoo yimi baabuur sida halkaasaanu kaga bixinay dhagaxii iyo griigi waa noo socon waayeen waaya maxaa sababay marka taliya ee shilkan shilkaas waa shil caadi u dhacay baaristiisana waa ku jiraa waxaa dhintay ninkii darawalka ahaa saddexdii kale waa serious car baa loo qaaday labo ninna meeshaa looga tegay calaa kulli xaal shirkaasi wuxuu dhacay maanta oo taariikhdu tahay sagaal iyo labaatan abaana saacaddu markay ahayd saddex saac laba saac oo subaxnimo laba saac iyo bar subaxnimo ayuu dhacay wuxuuna ka dhacay meesha la yidhaahdo etis control ilaa iyo soosaarka dhexdooda gurigaas ay dhisatay qoladan goolis banaankeeda soo weyey halkaasna shirku ka dhacay niyow shirkaas aad iyo aada buu halis badan u keenay waayo qof dhaawac ah oo baabuurka ku dhex jiro dhawaaqaaya annagu aan dul taagannahay waxaanu kaga bixinaano weynay dhagaxyadi waa noo qaban waayeen griigi waa noo qaban waayey waxay noqotay inaanu afarta qablo u kala ororno wiisdoono wiishashkina haddee uun waxaa weeye waa lacag idib arrintu aad iyo aad bay u qaldan tahay halkaan iyo dhibaato badan baa ka dhacday adigu taliyihii taraafikada laanta nabadgelyada waddooyinka tahay marka shilalka noocan oo kale ah maxaa sababa waad leedahay inta badan soo celceliya wallahi nin horta sababtu way iska badan tahay sababo badan buu leeyahay weli baaritaankii baan ku jiraa bawrka dalcad buu ka soo degay hadduu dalcaddaa ka soo degay horta orod kama maarmin balse ka hor dhici mayno ilaa iyo baaristaan soo gabagabeeyo dhibaatada dhacday oo saakay aan weligay ilaawey nin nool oo baabuurka ku dhex jiro dhawaaqayo iga bixiyen aanu ka bixin weynay oo arribaa noogu xun oo dhaca cid magan looga yahay ma jiro cid wax ka qabanaysaa ma jiro annaga waxay nagu noqotay ilaahay wuxuu noo keenay marka dambe baabuur wiisha oo baabuur dhacay wada wixii baanu isku kor uga qaadnay kor uga hinjinay meydkii baanu ka saaray dhaawacii ku dhex jiraanu ka saaray saddexdana gudahay ku jiraan kaloo dhaawaca arrin xun baa dhacday arrintaasna waa arrin aada iyo aada soo madhay muddo ballan aanu u taahaynay aakhirkeena waxay noqonaysaa inaan tagno meesha ka cararno waaya taliya shilalka inta badan way soo noqdaan gaar ahaan kuwa magaalooyinka ka dhaca magaalada boosaaso oo kale haddaan tusaale usoo qaadano wadadan weyn ee magaalada soo gasha ee ka baxda aad bay car- ciriiri u tahay gaadiidka waaweyn baa isaga goosha oo dekada kasoo baxa kuwii yaryaraa tagaa sidii gaadiidkii kale ee iyagana bielada ahaa inta badan shilal baa ka dhaca wadadii waa jajaban tahay taraafikada waxaa la yidhahdaa hawlihii loo igmaday iyaguna kama baxaan oo waajibaadkoodii ma aysan gudin markaasoo lama oran karo dhankiina ayay shaqadiini ka gaabiseen ka baasigu waa wax weyn hadda system traffic oo dhan baa wuxuu yaha jam waxa jaamgareeyey waa suuqaas weyn baabuurtii oo dekeda ka soo baxayso xamuul wado duminayaala oo garaxa wadada xeeraaya waxa weeye baabuurtii aan seedkeeni marayn wadadii oo jajaban hortideedaba wax laga sheekeyn karo maaha waxaa laga yaqiiqsanayaa dalka waxaynu hadda ka sheekeyn karno ama wax ka sheegi karno maaha aragti iyo idinku warbaahinay aragti iyo arki karin waana ka duubi kardhaan waxaad doontaan baa ka qaba baa ka sidin kardhaan war waana meeshaynu ku dhowdaadna wax idinka gadmaayaan haddaad dabcdaan ilaa maanta ay war fudaysaan ama aada warbahaysaan ma garatay laakiin waxa waxaa jira waxaa lagu kala haray sideedaba waa basbanki khalad baa lagu kala haray aniga saakay gobolkaan wacay laboratorimaan wacay qaybkaan wacay waxaa qarta waa waayey waxayna noqotay saakay inaan anigu hadba dhinac u ordo ma garata waa gartay magaaladana waxaad arrinta gacanta ku dhigay oo gacan dowladda hoose iyo iskaashatadamada baabuurta waaweyn maba maba xataa kuu danqanayaani qof baabaa rabaa inuu wax barto oo waxay gaban waaya ma lagu danqanayo kalena war baa iga soo bixi baa iga soo Een, bixi taliya marka idinka een, awoodiinii iyo go-aankiinii iyo een, waxqabadkiinii een, taraafikada haddaad tihiin maadaama hawshan ila igmad ay tahay waddadaasi soo lama odhan karo een, shaqadiina meesha ka baxday mar haddii baa saa leedahay
wallaahi dabba uga baxaysa madaxa uga baxaysa ku anaa shaqadeeda kama bixin awoodda iyada waa diragtiisu ay tahay waa naga fan badan waa naga tiro badan tahay waa naga ballaaran tahay arrin baaxadbu magaaladu waa naga ballaaran tahay ilaa hal kilomitr laba kilomitr baan socdaysaakay oo hadda dhinac u ordaayey maxaan awood u leeyahay awood kaga qaban karaa marka shilaal ma lihi gaadiidkeyga shilaal ma leh wiish ma lihi waxaan ku tagay wadada jaam bay iga noqonaysaa waxyaalo badan baa jira inta sidataa magaalada iyo gaadiidka jooga waxaan ku yidhi system traffickan oo dhan waa cadilayahay meel walbana waa sida aniga keligay maaha wax aad iyo aad u adag bayaan in hadda diyaar waa inay wax ka qaban karo ma jiro cid hadda nagu saacidaysana ma jiro waaya marka qaabkaa is leedahay marka systemkii traafikada waa uu kusoo noqon karaa oo shaqadiisii waajibaadkiisana waa gudan karaa maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dawlad iyo dalkaba dad iyo ganacsatadu inay isu taagto waxaa laala wixii safar traffic oo dhan in la isu taago la joobdagareeyo wax inaan si wadajira wax looga qabto
waa gartay
si kaloo wax lagaga qaban karaa ma jiro wax kaloo lagaga qaban karaa ma jiro waayo awoodda iyo baaxadda saarida magaalada waa magaalada ganacsiga waa magaalada dekada ku tiil waa magaalada gawaarida dad isugu imanaysa hadduu muslim jiro hadduu makrib jiro ma garatay marka waa in taliyo iyo tabar la helo lala taliyeeyo wixii wax laga qabto wa- gobol dowlad iyo maamul wax lagala qabto gobol ganacsigaba wax lagala qabato haddii kale wax soconaya ma jiraanayno maajidhoy wax badan baa baaba'aya ummad badan baa fajada ka baxaysa taliyaha taraafikada gobolka bari maxamed fiin oo xasan jeylaani xasan u warramayey jaamacadda culuumta caafimaadka ee magaalada boosaasana waxaa lagu soo kordhiyey kuliyado cusub oo la xidhiidha isla caafimaadka xaflad ballaaran oo arrintaasi la xidhiirtana waxaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacaddaas ee magaalada boosaaso warbixin arrintaasi la xidhiirtana waxaa inoo hayaa xasan jelaani xasan daafurka xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda culuumta caafimaadka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boosaaso iyo marti sharaf kale iyo ardada cusub ee kuliyadahan kala duwan qaadan doonta haddaba daafurka kuliyadahan ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay kuna dhawaaqay guddoomiyaha guud ee jaamacadda culuumta caafimaadka brofesor cabdirasaaq xuseen xasan
waxay jaamacadda culunta caafimaadka kuliyadda farmasiga eedaha furaysaa regular degree in clinical pharmacy taasoo macnaheedu ay tahay baajajkii ka baxay kuliyadda inay dib u soo noqdaan si ay u dhammaystirtaan waxbarashadii u dhinayd ardayda hadda waxbarashada waddana ay si toos ah u sii wataan waxbarashadoodii regular degree of clinical in clinical pharmacy hada billahi tawfiiq asalaamu calaykum
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ustaad siciid oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda caafimaadka waxaana uu sheegay in iyadoo baahida ardada la fiirinayo lagu lagu tallaabsaday in kulidahan kala duwan lagu soo kordhiyay jaamacadda culuumta caafimaadka
runtii jaamacadda culumta caafimaadka haddaan fiirino sooyaalkeeda taariikheed inay wax ku soo booddo ama kuliyad si ku soo booddo a loo furo ma dhacdo kuliyad kasta oo la daahfuraayo ama shaqo kasta oo la qabanaayo waxay ku salaysan tahay baahi jirta oo daraasad fara badan lagu sameeyey bay ku salaysan tahay haddaanba dibba aan u firno taariikhda jaamacadda wax badan bay soo martay ilaa iyo waxay ku qaadatay inay heer jaamacadeed gaarto muddo labiyo toban sano ah intaasna marba heer bay soo joogtay waxaana keenayay mar walba baahida meel bay joogtay isku soo wada duub jaamacadda culumta caafimaadka oo markii hore ku bilaabatay heer institute weliba hal kuliyad oo nursing bes department bes ahayd kadibna usoo gudubtay institute of health science markii lagu daray medical laboratory oo dufcaddii ugu horreysay anigu baan ka mid ahaaba laba kun iyo saddexdii kadibna college of health science markii saan oo kale arday fara badan oo diblom ay ka soo baxeen xilligaana duruufta tidhay adkayd in bachelor halka lagu bixiyo in dalka dibaddiisa dhammaystir ardadii looga raadiyey kadibna qalinka lagu soo duugay college of health science intaas kadib lix sano kadibna waxaa lagu dhawaaqay university of health science haddana kuliyad kasta oo ka mid a jaamacadda duulon baa lagu bilaabay sidaas daraaddeed maantay farxad weyn weyn bay noo tahay waxaan rajaynayaa ardayda in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas ustaad cabdiwaaxida oo ah khabiir ku xeel dheer ah dhanka caafimaadka muddo badanna ku soo jiray ayaa waxa uu ardada u sharaxay maadada clinical pharmacy iyo noocyada ay kala tahay iyo qaabka ugu habboon ee bukaanka loo daweeyo waxaan anigu rabaa inaan wax yar ka hadlo aan in yar ka taabto clinical pharmacy waa maxay clinical pharmacy qofku markuu noqdo clinical pharmacist wuxuu qaban doonaa clinical pharmacistuhu doorka uu leeyahay mujtamaca dhexdiisa iyo baahida loo qabo intebay la eg tahay waxaa soo taabtay qodo- qodobadaas oo dhan dr cabdallah soo taabtay ninka kuliyadda kuliyadda markii laga hadlayo pharmacy way ballaaran tahay inta badan three departments baa loo qaybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa waxaa la yihahdaa clinical pharmacy pharmaceutics and biotechnology iyo medicinal chemistry and pharmacognus saddexdaa qaybood bay u qaybiyaa qayb waxay ka hadashaa drug developmentiga asalka hore ah oo waa maxay waa medicinal chemistryga iyo pharmacognosiga in daawada lasoo develop gareeyo oo from laga keeno sourceka daawada laga soo qaatay plant iska animaliska waxyaale aynu soo baranay bajilarta aynu kusoo baranay qaybta labaad waxay ka hadashaa biotechnology and pharmaceutics dosage formiska daawada habka loo habeeyo waxay ka hadashaa sidoo kale sida aynu microorganisms iyo waxyaalo la halmaala aynu uga soo qaadan lahayn waa maxay aynu uga soo qaadan lahayn daawo uga soo saari lahayn qaybta saddexaad waxaanu leenahay waxaa la yidhaahdaa patient oriented pharmacy waa pharmacy ku wajahan bukaanka inta hore ardayga waxaa la baraa ama labada sano hore ama saddexda sano hore hadba sanadaha kuliyadda intay jaamacad ka dhigatay ku xiran tahay manhajka dhigsato waxaa la baraa basic science-ka kuliyadda pharmacy-ga daawada dosage formiskeeda waxa ay daawadu tahay pharmacology-ga oo maado asaasiya ah maadooyinka chemistry-ga waxaasa lasoo fahamsiiyaa hadhowtii markuu farmasigiisa joogo ama community pharmacy ha joogo ama hospital pharmacy ha joogo ama ha joogo meelo kale oo aan clinic oo kale ama waxyaalo la halmaalo oo kale ha joogo inuu qofku qaban karo direct patient care inuu bukaanka si toosa u caawin karo haddii uu yimaado xildhibaan baruuj oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa ku ammaanay jaamacadda culuumta caafimaadka dadaalka wax soo saar ee ardada puntland gaar ahaan ardayda dhigata culuumta caafimaadka jaamacadda culuumta caafimaadka oo ah astaanta u taagan mar walba inay ka jawaabto baahiyaha ka taagan bulshada iyo markaas daraasad badan iyadoo markaa raacinaysa sidii markaas kula warbixiyeen profesaradii inaga horreeyey sida ama analyska dheeraad ay galeen ay uga soo baxday maanta inay markaas ay furaan kuliyadan qaar furaan la yidhahdo clinical pharmacy si loo daboolo baahiyaha jira farmashiyaasha waa wada ognahay farmashiyaashana ka jira magaalada waxa weeyaan sidii markii hore ahaayeen iyo markii jaamacaddu bilowday shan sano ka hor shan sano kadib markii ay macnaha galeen kaadiriintii ka soo baxday siday uga bedeleen taasi waxay keentay markaa waxa weeyaan in la arko milihii soo baxay inay meeshii markaas guusheeda gaarsiiyeen haddana loo baahday in markaa la helo kaadir waxa weye ka jawaabi kara baahiyaha yaryar ee caafimaad marka u yimaado qof markaa waxa weyaan ka cabanaya xanuunooyinka markaa maynarka ah si markaas waxa weeyaan markiiba uga jawaabo markaas aan u dirahayna dhakhtarkii weynaa
gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray isudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari siciid maxamed ahwaa beri kuliyaddan aad baa looga hadlay profesoradii khibradda u lahaa ayaa si fiican u dhigaadhigiyey faa'iidooyinkeeda iyo ujeedooyinkeeda iyo waxaa lagu gaarhaya iyo magaranaysaa muhiimadda ay ugu fadhido waxaan rajaynayaa ardaydu iyagoo profesoradoodii maqlaya inay inta warkaa weeleeyaan inay practical u bedeli doonaan mujtamacana si lilaahiya oo oo daacadnimo aan ugu shaqeeyaan aan la filayo maanta inay yihiin arday loo baahan yahay markay soo baxaan sida aada looga dhawaajiyay mas-uuliyadda marka waxaa qaadi kara qofka aqoontii leh sayrkii qofku dawada ka qaadanaya jooga oo wuxuu qaadi karaa inuu qofkaa badbaadiyo doorsaanbu qof baa imanaya dow waa dhakhtar usoo qoray maybe inuu week usoo qoray two weeks inuu usoo qoray farmasigu imanaya wuxuu odhanayaa laba xabay siisi inta kale mar kalan qaadanaya waa soo tijaaminaya practical u dhacda ay hob inay fadhiyaan ragga farmasiyaash ka shaqeynaya usoo noqonaya laba xabay siisi soo tijaabinaya dawada dhakhtarka usoo qalay waraan soo tijaabiyo laba xabo antibiotiga inuu hubiyo wax ma taraysaa wax ma taraysa mujtamaceena marka aqoon ahaan waa dadka halkaa ka taagan dawada farmasigu soo gelayaa laba xabaa bashirinaysay maxaa kugu dhacay lug baan dhaawac ka ahay kabaa igeysay wayaa ku yiri haddii kab ku geyso antibiotic baa la cunaa intaad qofkii laba xabo ambasiliina ka iibsid aad tiraahdo gurigaaga tag qofka waa dishay ama aqoontii laga dishay si kastaba jaamacadda culuumta caafimaadka ayaa waxaa la aasaasay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaana muddadii ay jirtay jaamacadda ay haqabtirtay baahidii loo qabay in la helo xirfadlayaal caafimaadda
haatana muqdisho dad indhoolayaala oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in lagu dul iibsado guri ay dowladdu siisay oo ay ka degan yihiin magaaladaas muqdisho kadib markii ay ka shakiyeen ganacsato maalmahanba ku dul meeraysanayay waxayna arrintaasi baaq uga direen dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare in arrintaas wax laga qabto haddaba qaar ka mid a indhoolayaasha oo hadlay ayaa yidhi wuxuu ku saabsan daawashayna annagoo ka cabanayno dhul wasaaradda arrimaha waxbarashada noo fasaxday urumudda noogu deeqday inay noo dhisto annagoo intaas kugu dayno oo faraxsan dawladdan u ducaynayno haruurmudda u ducaynayno waxaan ka war helnay dhismo ool ool loogeynba oo wasaaradda waxbarashadana hadda dhisaynin qolo kale horumudda noo dhisayn oo ka socda meeshaan maqalnay marka haddaa intaas noqono intaas kusoo baraarugnay waxaan sadhaxna bal dadkay qusayso arrinta ha la baro oo arrinta ha wada arkaano qolo hadday yihiin qorooyinka wax dhisaaya qolo ku ajarata hadday yihiin iyo qoro ogaal wax ku samaysa hadday yihiinbu waxaan sadhaxna insha allahu tacaala bal ummadda ha arkaano saxaafaddana ha gaarsiiso dadka oo dowladdeena soomaaliyeed iyo dadkii oo arrimaha ka shaqeeyay marka horena kusoo baraarugaan warkayna wuxuu ahaa intaas waxaan ka ilaahay ka rajaynaynaa إن شاء الله إنه وكينا دور نافعة وحي قدام بيدون إن شاء الله تعالى ولكن محمد أحمد محمود إن شاء الله صار سلوينا
waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ciwaankiisu yahay cabasho cabashadaas oo ah mid aan ka cabanayno dhismaha dhul wasaaradda waxbarashada ay ugu deeqday dugsiga indhoolayaasha alnuur hase ahaatee aanu ku baraarugnay ayada oo la dhisaayo war saxaafadeedkani wuxuu ku jeedaa haddii ilaahayna uu ku socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cusmaan jawaari ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke wasaaradaha waxbarashada arrimaha gudaha shaqada iyo shaqaalaha amniga gudaha waxaa kaloo ku jeedaa warbaxo war-saxaafadeedkeenna gudoomiyaha gobolka banaadir mudane doctor sheekh yuusuf cabdira sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo loo yaqaana madaale war-saxaafadeedkana wuxuu ku saabsan yahay sidaan hore usoo carabaabayba dhul loogu deeqay dugsiga indhoolayaasha alnuur oo ku yaala dugsiga sare ee degmada howlwadaag sida la wada ogyahay intaana war-saxaafadeedka nuxurkiisa gelin dugsiga indhoolayaasha alnuur ee magaalada muqdisho waxaa la aasaasay bishii julaay kun sagaal bishii julaay koob iyo labaatankeedii sanadkii laba kun iyo shantii wuxuuna gacanta ku dhigay uuna u istaagay waxbarashada dadka araggala ee muqdisho ku nool guud ahaan gaar ahaan guud ahaanna soomaaliya sidaasi darteed dugsigu muddadii koob iyo tobanka sanad ahayd uu jiray wuxuu ku soo jiray guri kira ah oo aanu awoodin iska bixintiisa iyo hawshiisa waxbarasho inuu ku wada fuliyo aanu awoodin sidaasi darteed waxaa loo dadaalay loona orday in la helo dhul wasaaradda waxbarashada ay ugu deeqda dadkan araggala si loogu qabto baahiyahooda tiina waxay suuro gashay bishii februari laba kun saddex iyo tobankii warqad ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ayaa dugsiga indhoolayaasha alnuur waxaa loogu deeqay in la siiyo dugsiga sare ee degmada howlwadaag kaasoo nafcigiisu ay yeelanayaan dadka araggala kormeerkiisa iyo howlfulinta ogaanteedana ay lahaanayso wasaaradda waxbarashada dhismihiisana ay ballan qaaday shirkadda isgaarsiinta ee hormuud tii ayada oo la ogyahay ayaa waxaa lagu soo baraarugay bishii janawari sanadkan laba kun lix iyo tobanka dhulkii oo hawada ka sii bixi rabo tii waxay dhacday in la dib loo cararo oo dhismihiisii si xooga looga saaro wasaaraddii waxbarashada in laga soo celiyo wasaaradda waxbarashada waxay dib u soo celisay dhulkii ay dugsiga indhoolayaasha alnuur gacantiisa dib ugu soo celisay bishii may isla sanadkan laba kun iyo lix iyo toban hurmuudna waxay ballan qaaday dhismihiisa inay dadejinayso ayadoo tii la ogyahay ayaa waxaa dhacday in dugsiga indhoolayaasha alnuur dhilku loogu talagalay dhegteenna ay ku soo gaartay in la dhisanayo hase ahaatee aanan garanaynin cidda dhisanayso wasaaraddii waxbarashada markaan ka waraysanana inaanay iyaga ahayn ayay noo sheegeen sidaasi darteed dhulkaasi waxaan codsanaynaa haddaanu nahay dadka araggala ee soomaaliyeed baahiyuhu waa badan yihiin dhulkuna waa badan yahay sidaasi darteed dhulkii wasaaradda waxbarashada ayna siisay inna loo soo celiyo codsigaasi waxaan u jeedinaynaa intii madax ee aan hore u soo xusay sida madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka wasaaradaha arrimaha gudaha arrimaha amniga gudaha waxbarashada cadaaladda iyo shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada si gaar ahaadneedna waxaan ugu diraynaa guddoomiyaha gobolka banaadir doctor sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo isaga la og yahay inuu yahay mas-uulkii ugu horreeyey ee gobolka banaadir xil ka qabta ee soo booqda dugsiga indhoolayaasha alnuur u keenay markii hore raashin lugtiisana ku yimid oo aanan ku qancin xitaa booqashadaas aanu ku qancine ardadii araggale ay ee iskuulkan ku noolayd oo dhan u wada kaxeeyey inuu qada sharaf u qaado magaalada muqdisho hoteeladeeda ugu qaalisanna inuu ku casumo guddoomiyihii heerkaas ahaa ayaan haddana waxaan u dirsanaynaa codsigeenna kaasoo ku qotoma inna loo soo celiyo dhulkaasi loogu baahan yahay waxbarashada dadka araggala si loogu dhammaystiro oo baahiyahoodana loogu daboolo taasina waxay noo ahayd dhulkii ugu horreeyey oo aan islahayn alla ilaah waad heli doontaan hase ahaatee xoogaa yar carqaladi ay hadda nooga jirto codsigeennana waxaan ku soo koobaynaa in dhulkaasi naloo soo celiyo walaalaha dhisanaya annaga ma naqaan ciday yihiin sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa si soomaalinimo muslimnimo iyo walaaltinimo ah in dhulkaasi nalakugu soo celiyo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka ama maamul ku-xigeenka dugsigeen dhoolayaasha alnuur alustaad ibraahim cabdulaahi maxamuud si uu wixii dhammaystira usii dhammaystira الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ugu dambayntii runtii ugu dambayntii shirkan jaraa'id oo maaragtay u qabanay cabashada aan qabno oo ahayd maaragtay in dhismaha lagu wado dugsiga howlwadaag oo wasaaradda ay u fasaxay dadka aragga aragga la inay dhistaan in la joojiyo waxaan ka codsanaynaa dhammaan inta u qosayso arrintan uu ugu horeeyo maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka iyo maaragtay wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan wasaaradaha ay qusayso in arrintaas ay gacan ka geystaan inta maaragtay bulshada soomaaliyeed oo wanaagga jecelna inay arrintaasna uga shaqeeyaan insha allahu tacaala aan codsanaynaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mida in dhoolayaasha ku sugan magaalada muqdisho oo halkaas ka hadlayay magaalada garowwana qoraa da'yar ayaa waxa uu soo bandhigay buugaag uu qoray qoraagan oo la yidhaahdo boos muuse boos ayaa waxa uu u warramay cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan istuudiyaha daljir ee magaalada garoowe aad baa umahadsan tahay saaxiib cabdixakiin buugtaan laba buug weeye buug horta anaa toosu qoray oo waxaa la dhahaa buugga dhexaltooy oo buug erebixin soomaali ah waxaana igu kallifay markii aan arkay soomaaligeenii inuu baylaha noqday dowladdii soomaaliya oo dhexe markay naga burburdhay saa og tahay waddankeenna wax kasta waa naga burbureen hadday noqoto aqoontii hadday noqoto muxuu ahay kaabayaashii dhaqaalaha wax kasta oo aynu haysanay xataa dhaqankii baa naga burburay marka walaal saas ay u kaliftay buugka inaan qoro
boos marka buog la qorayo dabcan waqti bay u baahan tahay iyo juhdi iyo dadaal dheeraada macid kaa gacansiisay baa jirta maxaa caqabada aad la kulantay intaad qoraysay
walaal wax caqabado weyna lama kulmin buuggan adu waa jidhaa dad iga gacan siiyey oo wixii ereyada aan igu adkaado inaan weydiiyo laakiin inta badan buuggan waxa weeye wax caqabada waaweyn igalama kulmin buuggaasna waxaan qoraya hadeer ilaa laba sano oo dhowdhow sanad iyo adugu sideed bilood meelahaas baan waday waan qoraya
dhexaltooyo waxaad sheegtay in uu yahay waxaan carabiga lagu yidhaahda qaamuus ama erey bixinta soomaaliga muxuu ka bedeli karaabaad isleedahay iyadoo aynu ognahay haatan meesha ay marayso ee afka hooyo walaal wax weyn buu ka bedeli karaa waa haddii lagu dhaqmo oo waxa weeye ardadii waxa weeye iskooladii macalimiinta oo kale ay sameeyaan ardadii maaragtay erey bixintii oo kale imtixaanka loogu daro oo dadkii akhristaanin waxa weeye soomaaliya wax badan buu ka bedeli karaa su-aalaan kusoo qaadayaa dad waxaa arkaysaa macnaha english ku hadlaaya ama erey soomaaliya buu erey kale oo ku fasiro wuu garan la'yahay luuqadna ma horumadho haddii aan erey bixinteeda la hormarin oo ma hadeer caalamka wadamada horumaray ama wadamada caadiga maalintii waxaa laga yaabaa intaasoo kun oo erey inay soo biiraan oo waxa weeye lada muxuu ahay la hirgeliyo innaga marka waxa weeye meeshii mar hadday dowladda ka maqan tahay ereyadii hore qaybtood baala lumaya iska daa wax cusube marka wax weyn bay soo korkordhaa baan aaminsanahay
garowe waxaa lagu qabtaa shirar sanadla ah oo qoraalka looga hadlayo iyo soo bandhigidda bugaagta iyo farshaxanada ma ka qayb gashaa haddaad ka qayb gashay bugaag hore hore ma u qodhay oo kuwan ka horreeyey
walaalow buugtii badnayd oo hadda garowe lagu soo bandhigay dhowr bilood ka hor nasiib wanaag magaalada waan ka maqnaa oo magaalo kale aan jiray waan jeclaa inaan kasoo qayb galo laakiin weli meel buug lagu bandhigaayo oo waan ka qayb galay buuggu hadda ka hor buugaag kale waa kawalaa buugtii ugu dambeysa hadda oo ugu badnayd oo la ohan karo buntland buugtii ugu badnayd buntland buugtaas garowe kuma aana sugnay laakiin waa jeclaa inaan ka qayb galo waktiga ayaa isaamixi waaye
buugta aad qodhay haatan oo dabcan laba ah waxaad jeceshahay inaad u samaysid xaflad ama waqti aad kusoo bandhigtid goobay kugu qaadan kartaa baad is leedaha insha allahu waxaan jeclahay saaxiib in dhowaan haddii ila hayno waxay ku xiran tahay xagga dhaqaalaha iyo waktiga aduu hadda tafatirad yar baa ii dhiman oo buuggan soomaaliga ah wax yar oo rubintii ugu dambeysay ah marka insha allahu sanadka cusub bisha oo ugu horeysa ama bishan labiy tobnaad meelahaasaan jeclaa haddii ilaahayno inaan aan soo bandhigo haddii ilaahayno waa labada buugba waxaan kuu sheegayaa saaxiib buuggan dhexaltooyi wuxuu ka kooban yahay saddex boqol soddon iyo soddon saddex boqol soddon iyo toddoba bage wuxuuna eryadiisuna waxay noqonayaan nin lix kun iyo saddex boqol oo erey bay noqonayaan buugga kale oo oo maalgelinta erya erey bixinta maalgelinta oo ama waxa afqalaa lagu dhaho investment wardis waxa weeye saw waa boqol iyo konton iyo laba bage buuggaas waa ururiyey anu ma qorin laakiin waan ururiyo gacan weyn baa ka qaatay qolo website la dhaho alison alisonista ay usoo diray oo waxa weye buuggaas waa isu ururiyey isagana marka waxa weeye erey bixintiisuna waxay noqonaysaa sagaal boqol oo bage sagaal boqol oo oo erey waayahay ugu dambeyntii e dadka af soomaaliga ku hadla e maxaad ugu baaqaysaa e in afkii e la horumariyo oo dadaal la sameeyo e dabcan iyo dowladda
saaxiib aad baa u mahadsan tahay waxa weeye su-aal aada u muhiima meesha ku jidha weeye waxaan ugu baaqayaa waddanka horta waa iska kala googo-ayo waxa weye ilaahay ha naga saaro dowlad dhexe oo awoodla ilaahay hana siiyo waxaan ugu baaqayaa soomaalidu meel kastoy joogto afkeena haddii aynan inagu macnaha noolayn oo afkeena aynan ixtiraamin oo luuqadeena aynan ku hadlin hadde waxa weeye qurumo kaleynu ku biiraynaa waxa weeye dad baaba-ay oo aan luuqadna lahayn oo aan qaran jirana aan ahayn bay noqonaynaa marka waxaan aada iyo aada hadda gobolada maamul goboleedyada waddanka jira waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay qeyb libaxle ka qaataan oo qofkii macnaha barnaamijkaas wada laga caawino oo barnaamijkaas ay ogaadaan qeybtooda waaba ogyihiin inuu yahay dhaxalkii muxuu ahay ubadkeena soo kacaya mustaqbalka
boos muuse oo cabdixakiin xuseen xasan u warramayey barnaamijka caawiya daljir akhyaare waa naga intaastan igoo tolmaana ayaa ka soo jeedinayay magaalada nairobi dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan lamid ah ku kulmayno nabaday